bismillaahi raxmaani raxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo rediyo jowhar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed oo ku dhawaaqday in ay kala dirtay maamulkii degmada xudur ee gobolka bakool xilka qaadis lagu sameeyey taliyaha qaybta booliiska koonfur galbeed qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanada maamulka galmudug oo u dabaaldegay maalinta koowaad ee ciidulfidriga hay-adda sodma ee wasaaradda gargaarka koonfur galbeed oo biyodhaamin ka wada tuulooyin hoostaga magaalada baydhabo qaar ka mid ah shacabka soomaaliyeed oo aragtidooda ka dhiibtay xiisadda dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan maraykanka oo ciidamo u diraya iiraan
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo rediyo jowar idinhaya kuwada ugu door karoon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkayo faahfaahsan waa habeenimo sabti ah kow iyo labaatanka bisha saddexaad sanadka laba kun lix iyo labaatan wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed ayaa ku dhawaaqday in la kala diray maamulka degmada xudur ee gobolka bakool goorsii horeysay maamulka degmada xudur ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan lafta gareen ayaga oo taageeray dowladda federaalka soomaaliya xilka qaadis ayaa lagu sameeyey taliyihii qaybta booliiska gobolka bay abdiftaax muumin ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal asd cismaan cabdulaahi diyaano ayaa xilkii ka qaaday taliyihii qaybta booliiska gobolka bay gaashaalo sare amiin maxamed nuur amiin madduruur iyadoona xilkaasi loo magacaabay afhayeenkii hore ee ciidanka booliiska soomaaliyeed gaashaalo dhexe sadiiq aadan cali duudishe oo haatan ahaa taliyo ku-xigeenkii hoggaanka howlaha booliiska soomaaliya xilka qaadistan ayaa ku soo beegmaysaa xilli ay cirkiis ku sii shareertay xiisadda u dhexaysa dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowladda federaalk soomaaliya taasoo saameyn ku yeelatay arrimaha ammaanka iyo maamulka ee deegaanada koonfur galbeed gaashaalo dhexe sadiiq aadan cali duudishe ayaa muddo ku dhow labaatan sano ka tirsanaa ciidanka booliiska soomaaliyeed isagoo leyli sarkaalnimo ku soo qaatay dalka dibadiis intii u dhexaysay labada kun iyo toddobadii ilaa labada kun iyo tobankii intii uu ka tirsanaa ciidanka booliiska soomaaliyeed waxa uu soo qabtay jegooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed oo tiro laba jeer ah tali ku-xigeenka hay-adda dambi baarista c a d da xilka qaadistan lagu sameeyey taliyihii booliiska gobolka baay ayaa imaanaysaa xilli isbeddel weyn lagu wado in lagu sameeyo hoggaanka amniga gobolka baay ee baahida loo qabo dardargelinta howlaha sugidda amniga iyo saameynta xiisadaha siyaasadeed ee ka taagan deegaanada koonfur galbeedda magacaabista sadiiq aadan cali duudishe ayaa la filayaa inay keento isbeddel muuqda oo ku yimaada qaabka loo maamulo ammaanka gobolka baay xoojinta howlgallada ka dhanka ah kooxaha amni darada ka wada iyo dhiirigelintii wadashaqaynta u dhexaysa laamaha ammaanka iyo shacabka iyo dowladda dhexe ee soomaaliya dhinaca kale xilka qaadista amiin madduruur ayaa dhalin karta falcelin siyaasadeed iyo mid bulsho maadaama uu ahaa sarkaal muddo xilkaasi hayay islamarkaana xidhiir dhow la lahaa maamulka koonfur galbeed waxaana si dhow isha loogu hayaa sida uu u saameyn doono xaaladda amni iyo midda siyaasadeed ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya ayaana u muuqata mid dadaal ugu jirta xoojinta amniga iyo xasilinta deegaanada ay ka jiraan xiisadaha siyaasadeed oo ay ka mid tahay deegaanada koonfur galbeed qaar ka mid ah shacabka ku nool deegaanada maamulka galmudug ayaa u dabaaldegay maalinta koowaad ee ciidulfadriga cabdinaasir maxmed ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya wararka laga helayo deegaanada maamulka galmudug ayaa waxay kusoo waramayaan in maanta maalinta koowaad ee munaasabadda ciidulfidriga ee laga ciidayo magaalooyin ku yaala maamulka galmuduga magaalada gaalkacyo ee dhanka galmudug ayaa kamid ah magaalooyinka maanta laga ciidayo maalinta koowaad ee munaasabadda ciidulfidriga iyadoona shacabka ku dhaqan magaaladaas ay muujiyeen farxad iyo damaashaad islamarkaana ay si weyn usoo dhaweynayaan munaasabadda ciidulfidriga masaajidada ku yaala magaalada gaalkacyo ayaana markaasi takbiirta laga bilaabaya dadka ku nool deegaanada maamulka galmudug ayaa waxa ay sheegay inay kamid ahaayeen kuwii soonka bilaabay maalin kadib taasoo keentay in maanta ay u noqoto maalinta koowaad ee ciidulfidriga dhinaca kale qaar kamid a dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa iyaguna la sheegay inay maanta ay u tahay ciidda maalinta koowaad iyadoona masaajidada badan laga maqlayo takbiirta iyo diyaargarowga salaada ciidda isku soo wadaduub guud ahaan shacabka soomaaliyeed ayaa maanta u dabaaldegaya maalintii labaad ee munaasabadda ciidulfidriga halka dadka qaarkoodna ay maanta u tahay maalinta koowaad ee ciidda hay-adda sodma iyo maamulka koonfur galbeed ayaa biidhaamin ka wada tuulooyin hoostaga degmada baydhabo yunis duraan cali ayaa faahfaahinaya hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma oo kaashanaysa wasaaradda gargaarka maamul goboleedka koonfur galbeed islamarkaana ku guda jirta toddobaadka gurmadka abaaraha iyo gurmad biyo dhaamin ah gaarsiisay tuulooyin hoostaga deegaanka goof gudud buuri oo dhacduleedka magaalada baydhabo ee gobolka baay gurmadkan ayaa qayb ka ah dadaalada lagu yaraynayo saameynta abaarta ba-an ee ku habsatay bulshada ku nool deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolada waddankeenna iyadoo baahida biyaha ay noqotay mid aada u daran mas-uuliyiinta hay-adda sudma ayaa sheegay in howlaha gurmadka ay sii socon doonaan ayna gaari doonaan deegaano kale oo ay abaarta si xoogan u saamaysay si loo badbaadiyo nolosha dadka nugul qaar ka mid ah shacabkii gurmadkan biyo dhaaminta ah ka faa'iidaystay ayaa u mahadnaqay hay-adda sudma kongoorma ingmahadyaane walaalyaagii kaana ohnin gurmudeen ununa abaarnahayd jiilalnahaay ilaahaynin taagumiya انت هديبتي صدق برجرت الله كوالا دولكا كو ارى إلك الله كو أقبل دولكا كو ارى سماواتك الله كو أقبل دولكا كو ارى إلهي انت جاي الله كو أقبل مكي مدينة مكان إبراهيم الله كو أقبل أبكا ارى أبوغا ارى أمري عبد الله ارى راد غورتي إدموك ارى أبن إيكو غوري أنقب جوك ارى مدن الله مدن رسول مرتيدي مقادو مقسكي مدول gudoomiyaha deegaanka goof gudud buuriye ee gobolka baay ayaa isna waxa uu mahadnaqay hay-adda sodma iyo wasaaradda gargaarka koonfur galbeed waxaana uu sheegay in gurmadkan biyo dhaaminta ah oo ku soo aaday xilli baahi badan loo qabay bulshada deegaanka gofgodbuurey deegaankan gofgodbuurey may baamaarna geek meel ka mid aya biyo ka shabahay alxamdulilah in badan ha codsadaayan in badan ha dhegtiho ateeganayti geeka ilaahay nasiib iyo kuweeli may bahnin dhiibeenna biyoogun wasaaradda gargaarka yani dhiibti wasaaradda wasiirka iyo wasiir kugeynja eedaan ma hasantin iyo hay-adda sodma oo yaan teegeliyahayta
shacabka soomaaliyeed ayaa fikrado kala duwan ka dhiibtay hiisada ka dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya waa kuwan qaar ka mid ah shacabka soomaaliyeed oo fikradooda dhiibanaya baydhabo horta nasiib daraa ka socota waa nin dhiig ab ah oo lafta gareen la dhahaayo oo dadkiisu inta anteenada ka dambeeyey madmad iyo iyo koohkooh u tooganooye marka nasiib darro baydhabo ka socota xilligaan la joogo dhibaatada ka jirta abaarta ka jirto oo biila'aan hadda dadka badana iska dhaafe biila'aan u baaba'ayaan hadda maanta intuu anteenada ka damiyey uu habadhabad u tooganooyaa marka halkaas dhibaata ka jirta wax la aqbali kara maaha dadka koonfur galbeed oo waxgaradka ah waa inay dadkooda u gurmudaan oo ninkaasu dhiiga abka ah oo dadka gacmaha laga qabto maalinba meel ku duulaayo maalinba hadda wax isku beddelay owla dawlad iyo waxboo maamul iyo waxbaa jiri jiray laakiin hadda waa isku beddelay koox meel haysato oo jabhad ah oo dadkii madaxa ka tooganayso marka ciidankii looga tababaray adduunka dhagaalada ku biyey looga talagalay inay la dagaalaan amniga koonfur galbeed inay sugaan looga talagalay maanta waxaa samaynayna inay ilmihii iyo naagihii baasuuke la dhacaan marka nasiib daraa halkaas ka jirta waxaan leenahay ciddii waxa ka qaban karto ciddii maanta dadkaas u gargaari karto waa inay dadkaas loo gurmida gacan la siiyaa oo ninkaasu dhiiga abkan waxaan leeyahay dadka la dagaalamaayo dagaalka ha la galo shacabka iyo dadka halkaas ku nool oo dhuunta la qabtay oo sanka laga heray waxaan leeyahay dagaalka waa inay galaan inay ninkaan dhiiga abka inay iska qabtaan inay gacmaha ka qabtaan naxariis kale ma leh isigoo habad ridaayo u imaaday lafta gareen cid ogayna ma leh iyadoo safaritoodka miidka dharaarin yaho oo korsii ku fadhiistay haddana wuxuu rabaa isagoo sidii dadka u laynaya inay ka tago marka waxaan leeyahay u kaca dadkiina ninkaasu wax kale oo aasaana male inay gacmaha laga qabto isaga garbaduub loo soo xiro dagaal ka socda baydhabo wuxuu yacni salka ku haayaa madaxweyne lafta gareen wuxuu rabaa inuu mudukaro sameeyo qofkii oo la dagaalamayo hadeertaanoo dhahayo wasiirka ilaa ilaa yacni qallaasada iyo wadda yacni meesha nabadda aheede wuxuu ka dhigayaa waxay isku hayaan wax kale maahan mudukarar mudukararsi oo sharci aheennuu rabaa inuu sameeyo mudukararsigiisaa laga soo horjeedaa shacabka baydhabo waxaa waa shacab nabdoon wax welibo isbeddelay u baahan taha maamulka sida saxda marka loo hadlo isbeddel xooga lafta gareen waxaawaa intuu soo daashan karo wuu soo daashaday intuu baashaali karo wuu baashaale dadka kale ama madaxda kaleo dhiggiisee ama xilka loo yacni rabo inuu jaanis siiyaa rajeynaa beedhabana xabad wallaahi dadkooda shacabkooda ma yaqaanaan xabad annagoo kale maahan marka waxaabaa ii sheeg madaxweyne lafta gareen oo wakhtigaaga uu dhammaaday adoo xabad yacni ii sheeg tuurin shacabka barakicinin wadankii yani meeshii oo nabadee waxaa dhihi lahaa tartiibkaa iskaga dog ma kuu shaqaynays waa sax toddoba sano ujoa toddoba sano oo dadkii oo waxba kusoo kordhinin waaye waa toddoba sano wuxuu rabaa inuu wax kusii yani wax kusii darsado shacabkii oo marka mala awaal uu rabaa inuu ku sameeyo mana soconayso indhe waxaaba dadkii shacabkii ahaa oo reer beedhaba indhehe kala qaaday waxay diyaar u yihiin isbeddel inay sameeyaan toddobadaada sanadood waa ku soo ceestay kursigii mudan madaxweyne marka si tartiib isaga banee dhiigna uma baahna kursigaaseeti si nabadaa laguu dhiibi si nabadna iskaga dego baaqal abika meesha degan oo reer digli marifle oo dad aad u fiican oo reer nabadeed ah oo bulsho aad u fiican oo nabaddana aad u jecel inay ilaashadaan maamulkooda aan laga burburinin maamulkooda dadaa ku soo duulay sistamkooda dadaa burburinaayo hadda waxaan baydhow waxaan kuwa qaalka ku haynaa weli aanoo tegin inay sistam macaanka dhisaya oo magaalada ay dhismatay ee horumartay magaalada ay isbeddeshay ee ka ee ka socda magaalada horumarro aad u muuqdo oo yacni aan la yacni aan indhaha shacab aan lagu dadi karin waxaan dhil horumarkiina ceshto soomaalinimadana taageero madaxweynihiina lafta garan garab istaago qabiil wax niima gala burburis wax niima gala difaaca dawladdiina halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa radio jawhare haatanna warka dibadda saraakiisha militariga maraykanka ayaa diyaarinaya in ay ciidamo dhulka ah u diraan iiraan sida ay sheegtay s b s news ciida oo soo xiganaysa ilowareedyo dhowr ah oo aan la magacaabin oo ka warbixiyey wadahadallada saraakiisha sare ee pentagonka ayaa sameynaya codsiyo gaar ah oo loo gudbinayo qorshaha tallaabadaasi sida warbixinta lagu tilmaamay jimcihii madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa sheegay in uu maraykanku ka fikirayo in la dhimo howlgallada ka dhanka ah iiraan waxaase oo hore uu uga sheegay warfideenka in aanun doonaynin xabad joojin warkii habeen maad dhegeystayaal kala socoteen radio jawhar waa anaga intaa